Maamulka Degmada Baran oo kaashanaya ururada haweenka degmada ayaa dhagax dhigay dhismaha Beerta Xorriyadda iyo aargooyin ay magaalada yeelanayso. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka Sanaag, degmada Baran iyo madaxda ururada bulshada. Duqa degmada Baran Cawad Cali Jaamac ayaa ka waramaya ahamiyadda mashaariicdan la dhagax dhigay.
Halkan waxaan ka dhagax dhignay beerta xorriyadda ee loogu talagalay degmada Baran hormuudna ay ka yihiin gabdhaha Fadxul Nuur iyo Fadxul Khayr taasoo annagana aan kala qayb qaadanayno arigada iyo beerta labadaba degmada Baran dowladda hoose iyo golaha degaankaba runtii aad iyo aad baa horumarkan waxaan rabnaa inuu muuqdo wakhti dhow la dhireeyo guryo laga dhiso cagaf lagu googooyo qaabkii biyo u fadhiisan lahaayeen iyo qaabkii dhirta loogu beeri lahaa iyo qaabkii bilicdeeda loo samayn lahaa taasoo aan rabno fuujarka inay noqoto meesha ummadda bilicdeeda laysugu iman doono degmada bilaasa insha allahu tacaala iyadana aan rabno inaan sili lagu xiro ciidda loo qabto la jebiyo cagafya lagu jebiyo la xirxiro si aan ciid uga tegin taasoo rabaa in dhir nafac leh iyo kuwa har leh iyo kuwa cunno leh intaba aan ku beerro insha allahu lana soo biyogeliyo fuujarka insha allahu tacaala saakan waxaan dhagax dhignay dhagax dhiggaani waa beertan wuxuu raacayaa aarigada ama dawaaradda ayuu raacayaa waana horumarkii labaad ee gabdhuhu hormud ka yihiin annaguna aanu ku darsanayno contributionka iyaga mid kastaba insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u salaamayaa gabdhahana waxaan u rajaynayaa horumar iyo meesha wax ka soo saaran in ilaahay ugu bedelo wax ka fiican insha allahu tacaala waxaan kaloo ugu baaqayaa ummadda reer sanaag marka laga yimaado wixii dawli iyo cashuura marka laga yimaado xagga horumarka inay meel kastay joogaan isku tashadaan waxaa loo baahan yahay wadooyin magaalada gudaheeda waxaa loo baahan yahay aarigooyin kaleeto waxaa loo baahan yahay dhul badan oo erowsan ka socdo oo isku xirka magaalooyinka oogo iyo gebi iyana u baahan wadooyinkooda wax laga qabto runtii aad iyo aad baan iyadana qaylo dheer ugu dirayaa in la isku tashado waxaan la qabsado nin walba deegaankiisa iyo dalkiisa rag baa dekada samaystay rag baa eerboodda samaystay shubtay waxaa la rabaa in horumar dhaba la sameeyo loona guntado dalka iyo dadkaba waa markii ugu horreysay oo degmada baran ee gobolka sanaag laga dhagax dhigo mashaariic sidan u ballaaran taasoo ah iskutashi bulsho